SBS Radio.
waxaa ka soo wareegay aan dhehey labiiyo toban bilood markii ururka o n l f ay ku dhawaaqeen xabad joojin ay la sameeyeen dowladda etoobiya oo wakhti badan dagaal uu ka dhexeeyey khadka telefoonka ee magaalada beeth waxaa iigu jira cabdiqaadir xasan hirmooge oo ah afhayeenka ururka o n l f su-aashayda ugu horeysa waxa weeye laba-iyo tobanka bilood maxaa inii qabsoomay oo ay ka soo wareegatay xabad joojintaas
waxaa noo qabsoomay wax badan xabad joojintii aan ku dhawaaqnay waxaa ku xigay heshiis oo noo qabsoomay wax xabadoo dambena ma dhicin wax dhiigahoo dambe oo ku daatay dagaalkii onalefiya etoobiyana ma jiro waxaa bilowday wadahadal fiican waxa uu ku gabagaboobay heshiis waxaa sii socda wadahadal faahfaahina oo heshiiska saddexda qodob ahaa in colaadii la kala joojisto in wadahadal faahfaahsan uu sii socdo iyo inay onlf si nabadgelyaha uga halganto dhulkeeda iyadoo gacan qaad samaynaynin marka heshiiska mabda-iga ee saddexda qodob ka kooban wuxuu sii jideeyey inaanu wadahadal sii galno wuxuu jideeyey inaan nolosha siyaasiga dadka soomaalida ka qayb qaadano oo arrimaha federaalka iyo soomaalida ka dhexeeya tirakoobka soomaalida awood qeybsiga soomaalida allahuma sa arrimaha doorashooyinka dhibaatooyinka xuduudaha soomaalida iyo qowmiyadaha kale arrimo waaweyn oo wadahadalkii ku yimid baa sii socda marka wax badan baa noo qabsoomay dadka soomaalida oon midayno shirweynihii koowaad oo qabsano dalka gudihiisa muddo labaatan iyo dhowr sano ah oon qabdaharo ku qabanay bishii abril socdaalkii dheeraa ee hayaankii guusha la dhihi jiray abaabulkii iyo dhismihii ururka gobolada kow iyo tobanka gobol iyo sagaashan iyo saddex degmo magaalooyinka waaweyn ee etoobiya dib u howlgelinta siyaasadda ururka ee dalka gudihiisa iyo caasimadda etoobiyaba oo xafiis weyn aan ku leenahay marka waxa noo qabsoomay wax la qiyaasi kara maaha waa gartay marka xaaladda guuda hadda dalka etoobiya uu ku sugan yahay sidee u aragtaan urur ahaan
xaalad kala guuri buu ku jiraa xaalad ka fiican xaaladii hore oo xuquuqul insaanka iyo nabadgelyada iyo xorriyadda qowmiyadaha iyo xuquuqu dagaalanka iyo awood qeybsiga iyo nabadgelyada ay aada uga horumarsan tahay bay ku jirtaa etoobiya dadka soomaalidana dulmi badan bay ku qabi jireen welina dulmi siyaasi ah iyo dulmi dhaqaalaba wuu jiraa laakiin waa waxay iska faydi karaan iska riixi karaan horeyna usii socon karaan marka xaalad aada uga fiican etoobiya bishan bisheeda dhiig badan baa daadanayay soomaali iyo iyo iyo dawladda dhexe oromo iyo dawladda dhexe qowmiyadaha kale benishangolka iyo gambeelada iyo canfarta axmaarada qaarkood iyo tigreegaba dagaalo badan baa socday oo hubaysan marka maanta dagaal siyaasi ah iyo isku dhacyo qowmiyaad iyo qabaa'il wuu jiraa laakiin dhiiggii siyaasiga ahaa jabhadaha iyo qowmiyadaha xaqa dalbanaya dowladda etoobiya dhex socday ma jiro annaga soomaali ahaanna maanta sanadkii koowaad ee nasasho aan ku maro oo dadka soomaalida ee guryahooda iyo hantidooda iyo diintooda iyo dhaqankooda iyo sharaftooda u nabadgashay ahayd waa gartay maamulka gobolka hadda ka taliya oo cagtar uu madaxweynaha ka yahay iyo idinka urur ahaan xiriirka inay ka dhexeeya muxuu yahay
xiriiraan xumeyn baa naga dhexeeya danta guud ee ummadda oon kawada shaqeynaa waxyaabahan ku kala duwannahay way jirtaa laakiin wax badan baan ka midaysannahay wax badan baa xuquuqda dadka iyo nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo nabadmidnimada dhulka iyo midnimada dadka iyo hirgelinta iyo adkeynta maamulka dowladnimada iyo hay-adaha dowladda howlgalkooda wax badan baanu ka wada shaqeynaa wax badan baanu isku waafaqsannahay maxaa ku kala duwantihiin marka waxaan ku kala duwannahay habka ay ola dhaqmaan dowladda federaalka etoobiya iyo sadka iyo saamiga ay soomaalidu ku leedahay dowladda federaalka etoobiya awoodda iyo saameynta ay soomaalida ku leedahay dowladda federaalka etoobiya iyo go-aamada federaaliga iyo siyaasadda federaaliga iyo xaqa ayaka talinta sida loo yara siday u yaraynayaan xaqa ayaka talinta dadka soomaalida hoos ugu dhigayaan iyo xuquuqda siyaasiga xuquuqda dhaqaale xuquuqda amni xuquuqda qowmiyad ahaan iyo hawiyadooda ama identitigooda ama haybta soomaalida muujinteeda yani meelo badan baan ku kala duwannahay maxaad ka qaban lahayd idinka oo ka duwan oo hadda madaxweynaha hadda jooga uusan qaban baad isleedihiin marka waxaan isleen waxaan ka qaban lahay annagu waa inaanu numberka saddexaad ka noqono wey etoobiya ama aan ka go-annahay maxaa annaga saynta naga dhigaya waxa weeye qowmiyadda saddexaad baa nahay xagga dhulka xagga qowmiyadda koowaad baa nahay xagga dhulka xagga tirada saddex baan nahay xagga dhibaateynta dadkii ugu badnaa numberka koowaad baa nahay la dhibaateeyey xagga khayraadka xagga istraatiijiyada iyo amniga etoobiya very waxay u tahay aasaasi bay u tahay dalkani marka waxay ahayd inaanu safka hore fadhino oo golaha wasiirada sad intan ka badan ku leenahay oo go-aamada siyaasiyasadka oo xuquuqda dhaqaalaha iyo iyo sharci systemka dowladda etoobiya dadka soomaalida weli banaanka ka joogaan marka inaan si fiican banaanka uga tagna inaan inaan la go'aamino oo qarka la qabsano maxaa u dhexeeya waa gartay dabcan intaad dagaalamayseen weligiin waxaad ku haminayseen oo raadinayseen madax banaani weli siyaasadiinnu ma inaad ka madax banaanaataan etoobiya mise inaad wax la qabsataan haddaad xaqiina heshaan
siyaasaddanada waxay ahayd in dadka naga aayahooda la weydiiyo ama ay madax banaanadaan ama ay dalka la noolaadaan ama ay etoobiya la noolaadaan ama habka ay rabaan etoobiya oo la noolaadaan bay ahayde madax banaani from inaan qori caaradii dacalka intaan kaga bino dacalka kuena dadkanaga xeer caalami ah oo afrikaan ah oo dunida saddexaad oo caalam carabi iyo ururka carabta iyo ururka afrikaanka iyo kan dunida saddexaad iyo kan united nationska ba dagaalkii labada adduunka la ansixiyey baa jiroo la yihahdo xaqa ah ee ka talinta dadyowga qowmiyad kasta ama shacbi kasta oo oo oo abuuri karaya ama u muuqan karaya inuu qowmiyad yahay dhaqan ahaan af ahaan dhul ahaan dhaqaale ahaan iyo taarikh ahaan xaq wuxuu lehay ina ay ka talin weydiisto ay ka talintuna heerar kala duwan wey go-itaan ismaamul ismaamul dhaqaale ismaamul siyaasiya federation confederation magacyo badan bay leedahay marka xaqa ay ka talinta dadka in la yihahdo maxaad rabtaan yaa wax weyna sideedaba oo dadka soomaaliduna ayna aada u fahmin in afti la qaaday miyaa ku tali jirtaan marka mustaqbalka ha waa ka mid wey in afti la qaado dadka ilaa sideed u noolaanaysaan waa gartay dabcan labiiyo tobankaas bilood hadda xabad joojinta kadib waddanka aad marayseen shacab badan baad la kulanteen magaalooyin iyo tuulooyin badan baad soo marteen himilooyinka dadka ay qabaan su-aalaha ugu badan oo ayna weydiinayeen ama waxa mustaqbalka ay rabi lahaayeen maxay ahayd laba su-aalood baa dadka soomaalida ugu badan ina inay aada nabad inaan nabad kusii halgano inay ay ay aada u damcayaan ay u dalbayaan oo ay jecli ay dhiiri gelinayaan waxaan idinka codsanaynaa inaan dagaal dambe inaynan qori annagoo idinla ogeyn inaan qori dambe qaadin waa qodob qodobka kalena aaya ka talinta inaynan ka tanaasulin labadaa qodobo shacbiga soomaaliya aada bay uga soo yeelaysaa waxaa kaloo kasoo yeelaya qodobka saddexaad noqon kara dib u dhac badan baa noloshooda dhaqan dhaqaale ku jira jidadka biyaha caafimaadka waxbarashada isgaarsiinta arrimahaas oo dhan systemka adeega ee bulshada u baahan tahay hoos buu jiraa marka adeeg dalbasho iyo inaan nabad kusii halgano iyo inaan ayna isku halaynaynin etoobiya ee ay ka talintooda ayna jabhadda ka harin saddexda qodoba dadka soomaaliyeed hoostay ka xariiqayeen waa gartay markii dowladdii hore oo e b r d f ta ay dalka qabsatay xukunka gobolka idinka hayey dad badan baa waxay dhahaan o n lftu markaas khibrad siyaasadeed ma lahayn sidaas daraaddeed khaladaad ay sameeyeen bay ula qabsan waayeen maamulkii markaas jira inkastoo hadda maamulka cusub uu ka duwan yahay marka isbeddelkii waagaas dhacay markaa hadda dib u fiirisiy iyo o n lftu meeshay joogtay iyo hadda isbeddelka etoobiya ka dhacay maxaad ka barateen siyaasad ahaan horta hasan wax badan baan ka baranay laakiin iyaga naftigoodu waxba mayna aqoonin iyaga naftigoodu nimanaan khibrad lahayn oon aqoon lahayn oon waxbarasho lahayn oo leadershipkooda aqoon badan lahayn oo ayna dadka soomaalida aqoonin oo qowmiyadaha etoobiya ayna kala aqoonin oo jabhad hal qowmiyad oo hal af ku hadasha oo hal xisbi iyo hal shacbi kasoo dhex baxday oo hal urura bay ahayd oo keliya iscajabiso inay wax walba jabisay isu haysato hadda xilliga la joogo xilli gooniya lama qaban doorasha inay dhacayso goormay doorasha dhacaysaa kalsooni intee la eg baadse ku qabtaan oo ina leef ahaan haddii doorasho qof walba uu codkiisa dhiibanayo inaad idinku guulaysataan tu aada u weyn baan ka qabnaa waxaan qabnaa inay inaan haddii boqol kiiba konton boqol kiiba afartan boqol kiiba soddon ay doorashadu xalaal noqoto inaanu guulaysana waan hubnaa sida inay boqol kiiba boqol si feer ah si si si cadaalada ay u dhacdo iska daa boqol kiiba boqol haddii ay boqol kiiba konton ay noqoto cadaalad waan guulaysanaynaa waan hubnaa maxaa yeelay shacabku wuuna taag shacabkana waana taageersan yahay tan u dambaysa hadda dabcan dibadda waxaad kula kulmaysaan qurba joogta gobolka ka soo jeeda maxaad la qaybsanaysaan oo ugu muhiimsan oo hadda aad u sheegaysaan shacabka qurba joogta
hadda waxaan wareegeynay waxaa anaga wafdiganagan loo soo diray dalalka bariga africa koonfur africa iyo basafiga oo hadda meeshaad igala hadlaysa ay kamid tahay ujeedada ugu weyn waxay ahayd inaan dadka la wadaagno maxaa inoo qabsoomay maxaan filaynaa maxaa isteebka ku xiga isteebkana hadda marayna muxuu noqon doonaa inaan dhahno ayuu ahaa inaan ka jawaabno yani arrimahaasu ahaa marka waxaan la qaybsanaynaa dadka wixii noo qabsoomay waxaan filayno iyo waxaan qorshaynayno inuu dhaco inaan dadka abdeed garayno oo aan yani aan aan aan wargelino si ay noola socdaan doorkoodana u qaataan jabhadda u kaalmeeyaan ururka u kaalmeeyaan qorshayaashooda ugu darsadaan habka nabadgelye aan filayno habka doorasho aan filayno habka dhaqaale aan filayno dhiirigelinta aan siinayno inaan usoo gudbino marka dee message weyn oo ballaaran baan u wadnaa wadahadalkii dawladda iyo waxyaabihiina dhex maray iyo dhaqanka meesha ka socda jabhad ahaan dhexdeeda iyo shacbiga soomaalida iyo dawladda ismaamulka soomaalida iyo tan federaalka iyo gobolka geeska afrikaba inaan u sawiro dadka si ay go-aamo saxa u qaataan weeyaan hadafka waftigeyguna aad baan idiin salaam idinka idaacaddiina aad ba umahadsantiin kaasna wuxuu ahaa cabdulqaadir xasan hiirmooge oo ah afhayeenka ururka onlf
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.